barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah toddobada bisha oktoobar sannadka labada kun siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jacfar kuukaayi anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo uu marti ku yahay abwaan maxamed dheere oo boorama ku sugan dhanka soomaalida waxaan ka soo galay barnaamijkii loo odhan jiray heesaa hirgalay heeskii ugu horreeyey beerta xorriyadda ee hargeysa ayaan ka qaaday
heesaha aan idinkugu talagalayna waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobadaasi ayaannu idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
saraakiisha dhinaca amniga ee dalka turkiga ayaa sheegay in ay rumaysan yihiin in saxafi u dhashay dalka sacuudiga aadna u dhaliila siyaasadda dhexal sugaha boqortooyada sacuudiga lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul jamaal kashoogi ayaa lala-aatan iyo toddobaadkii hore kadib markii uu aaday qunsuliyadda sacuudiga uu ka doontay dukumentiyo wixii markaasi ka dambeeyana dib ugama soo laaban qunsuliyadda sarkaal ka tirsan dowladda turkiga oo magaciisa qariye ayaa wakaaladda wararka ee royters u sheegay in baaritaan hordhac ah oo ay sameeyeen ay ku ogaadeen in jamaal kashooqi lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay magaalada istanbul dowladda sacuudiga ayaa hase yeeshee beenisay dilka saxafiga kuna tilmaamtay war aanan raad lahayn kashowqi ayaa ahaa wariye u dhashay sacuudiga balse magangelyo ku joogay dalkan maraykanka tan iyo sanadkii hore oo uu kasoo tegay sacuudiga markii ay boqortooyada bilowday xarigga amiiro ganacsato iyo dad magac leh iyadoona howlgalkaasi uu amray dhexal sugaha boqortooyada maxamed bin salmaan dadka ka faallooda siyaasadda bariga dhexe ayaa sheegay in haddii ay dhowowdo in waryahan lagu dhex diliyey magaalada istanbul ay taasi dhaawac weyn gaarsiin doonto xiriirka diblomaasiyadeed ee turkiga iyo sacuudiga
dadweynaha dalka baraaziil ayaa maanta codkooda dhiibtay si ay u doortaan madaxweynaha cusub ee dalkaasi hogaaminaya doorashadan ayaa ka dhacaysa dalka ugu dhaqaalaha badan wadamada latin america kadib markii ay bannaanka usoo baxday fadeexo weyn oo dhinaca musuq maasuqa siyaasadda taasoo sidoo kale noqotay tii ugu foosha xumayd wadamada ku yaala koonfurta amerika khayr bolsonaro waa musharaxa ugu fursada fiican sida ay muujinayso aragti ururin la sameeye waa sarkaal ka tirsanaa ciidamada dalkaasi waana ah nin siyaasadiisu ay tahay midigta fog waxa uu ammaanay kelitariskii milatariga ahaa ee dalkaasi waxaanuu meelka dhac u geystay haweenka isagoo sidoo kalena u gafay dadka madow iyo qowmiyadda dalkaasi loogu yimid aragtidiisaasi siyaasadeed ayaa keentay in lagu naanayso tropical trump musharaxa ugu soo dhowaa duqii hore ee magaalada sao paulo fernando xadaad oo isagu ka tartamaya xisbiga shaqaalaha ee uu ka tirsan yahay madaxweynihii hore ee dalkaasi lula da silva xadaad waxa uu la tartamay da silva hase yeeshee waxa uu buuxiyey booskiisa kadib markii uu soo baxay xukun maxkamadeed oo ka hor istaagay in uu doorashada isku soo taago
duhur wanaagsan dhegeystayaal warkaasi waxaad kala socoteen v o a haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada boorama inoogu soo diyaariyey waryaheenna haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo aad toddobaad walba maalinta axadda ah aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijkeennan waxaa inoogu marti ah maanta abwaanka hal abuurka ah ee soomaaliyeed ee magaciisa la yidhaahdo maxamed cismaan maxabe loona yaqaano abwaan maxamed dheere abwaanku wuxuu caan ku yahay samaynta qaybaha kala duwan ee suugaanta soomaalida iyo hal abuurka riwaayadaha kuwaas oo uu inta badan uu abwaanku kaga hadlo xaaladaha ka jira waddanka iyo saadaasha samanada soo socda balse inta aynaan u gudagelin suugaanta uu curiyey abwaan maxamed dheere iyo waxyaabaha uu kaga hadlay tixaha uu tiriyey waxaan ugu horrayn weydiiyey wakhtiga uu ku biiray fanka soomaalida iyo markii ugu horraysay ee uu bilaabay heesaha horta runtii fanka soomaalida waxaan ka soo galay barnaamijkii loo odhan jiray heesaa hirgalay heeskii ugu horreeyey beerta xorriyadda ee hargeysa ayaan ka qaaday waxay ahayd saddex iyo toddobaatankii saddex iyo toddobaatankii markaa halkaasaan ka bilaabay ruwaayaddii u horreeyey sayna markaa heestaa heesaha hirgale aad ku gashay maadaa kaalinta koowaadta kale mise eh, waa meeshii ugu horreysay ad kusoo bandhigto heeskaa ugu horreeyey horta martidaan ahaa Een, heeskii labaad baan ahaa ayaan- ayaan- ayaan markii hore labaad baan anigu heesaha aan ku noqday markaasaan waxaan galay een, waxaan ahaa kaalintii labaad qofka labaad baan galay baan shan qof baan ahayno Een, qofkii labaad baan noqday Een, halkaasaan fanka horta ka bilaabay Een, shan iyo toddobaatankii baan runtii ruwaayaddii weyne ugu weyneyd Een, ruwaayad weyn ahayd oo ruwaayadii hirgalay ee runtii dalka ku faafay ahayd ayaan ruwaayaddaas muxuu ahaa ka qayb galay ruwaayaddaa waxaa la odhan jiray nikhas baayo jacayl ma loo quuri karaa ruwaayadda cabdiraxmaan iyo aniga aktar iyo aktar xuyeen ka ahayn adiga walaalkaa cabdiraxmaan cismaan ayaa agtar heesaha ruwaayadda waxaa sameeyey nin la odhan jiray allah u naxariista cabdi cali weyd Een, aniguna waxaan lahaa qoraalka iyo iskudubaridka Een, cabdiraxmaanna wuxuu codadka heesaha ayuu sameeyey Een, cabdiraxmaan iyo sahra ayaa ahaa kaalinta koobaad aniga iyo tirig xaashina waxaan hayn labada muxuu ahaa aktarka iyo aktar ku-xigeenkan saa isugu hayn Een, heesahaygii waxaa ku jira hees kalese doonidii jacaylkaan anu qaadayey doonidii jacaylkaan raacne iyo hees kaloo inagoo rafiiqo aan anigiyo tiri maarata wada qaadayne runtii ruwaayaddaasi ahayd ruwaayadihii aadka u hirgalay ayaa horta kow ahayd Een, intii ka badis dabcad- bacdigeed ruwaayado waaweyn oo ay ahayd ku jirtay ruwaayaddii ahayd farxadi waa naxdin oo iyada laftarkeegana aniga cabdiraxmaan un aktar iyo aktar xuxigaan aan ka ahayn tuwaana waxaa nin aan la odhan jiray nin la yidhaahdo uu nool yahay iminka la yidhaahdo cali caateeye ah, ayaa sameeyey Een, marka riwaayad kaloo la odhan jiray muxuu ahaa mhm, au sameeye allah u- allah u naxariistee au sameeye cabdi kaamil cawaale Een, riwaayadda oo cabdi kaamil sameeyey oo la odhan jiray wadjacayl ma yaqaano Een, marka riwaayado badan oo ay ku jirta xitaa warmaha shaqsilay waqtiga isugu dhiibay riwaayado fara badan ayaan ka qayb galay oo ilaa dhowr iyo toban ruwaadaha waaweyn marka laga reebo googoosyada iyo barnaamijyada kale ee maaragtay gaarkaa ilaa shan iyo toban ruwaadoo waaweyn baan ka qayb galay Een, anigu ruwaayad aan gaar ahaan u sameeyey een, waxaa jirtay ruwaayad la odhan jiray een, waxaa ku jira adduunyo shaadirey adduunyo shaadirey een, waktigii burburkii waxay ahayd koob iyo sagaashankii bay ahayd ruwaayaddaasi Een, ruwaayaddaasi soomaaliya kama ay muxuaha kamaanaan dhigin burburkii bay ahayd waxaan ka dhignay Jabu- jamhuuriyadda jabuuti halkaasaan ku bilownay runtii mana soo dhaafino dee waqti burburka ayay ruwaadaasi naadin waa heeseyga waxaad ka gaalteen muqan muxuun xirbadan waxaa xabiib guddoon heesahaas oo maaragtay banweyn adduunyo shaadri een, muxuu ahaa een, muxuu ahaa sharkii khayr baa bedelay waa maanta heesaha caynkaas oo fara badan ku jira qaybaha kaga jira muxuu ahaa waxoogaa barnaamijka buuga Een, iyada laftarkeegu jacayl ma ahayni waxay ahayd een, wakhtiga ayay ka hadlaysay laakiin qaab jacayl bay muxuu ahaa u dhignayd
inta badan abwaanada iyo hal abuurada suugaanta soomaaliyeed waxay ka hadlaan waxyaabaha ummadaha dib u dhiga sida dhaqamada dib u dhaca ku rida bulshada isla markaasina burburiya wadamada abwaan maxamed dheere oo aan wax ka weydiiyey in suugaantiisa uu arrimahaasi kaga hadlo wuxuu yidhi wakhtigan iminka joogo waxa weeye runtii waa la nacay runtii waa la nacay maanta waxa weeye waxa keli haateen wax lagu helaa waa been marka waxaad moodaa sheekh iyo shariif aqoon-yahan wax- iyo iyo muxaa- muxuu ahaa mid aan waxba aqoon dhammaan bulshadii adduunyada in maanta waxa keli haatee wax lagu doona inay tahay been marka beentaasaan runtii maansadan soo socota ka tiriyey ma waxaa la yidhaha maansada runtii been baa ka raystay rafashadan adduunyada waayuhu ragaadsiyo riyadii dabaylahan isa soo rakaabsaday dib haddaan u raadguro run sheeg bala sheeg rasmiga inuu yahay la isku raac runtii been baa ka raysay intay rukumada u aastay weliba ku ragragatay oo dadkii kaa raysayo waxay tidhi laguma rabo warkeedii loo riyaaq dhammaan waxa laysku raacay beenay inaad tahay rajada danaha lagu raadsado haddaad shalay raran ahayd dadkuna kaa roori jiray maantana ramad noo dhaliyo waxaad tahay raasamaal raxmaanku siduuna yidhi rasuulku inooga digay raadkii waan ka leexanno adaan ku nahay riciyad abaar lagu riiqda iyo markay xooluhu ruqdaan rafaad biyo waa dhacee dhulkani laga waayo rays beenay waxa tahay ratiga dushiisa la raacayiyo gaadiid laga raalliyahay rasaystaha maalka badan dunida raasamaal dhigtiyo midkaan haysa roodhiduba raadkaagay daba socdaanoo aday raalli kaa yihiin suldaan ruug caddaayah iyo duqaydii reeruhuna aday kuu sidaan rixliga wadaadada qaar ridoobay adiga kuu rabaysanoo atararatina way jiraan siyaasiyiintuna ridada warmahan ay raminayaan bulshadu si ay ugu riyaacdo riyaaqdo warkoodana loo rumaysto aday raatub kaa dhigteen mas-uul ruuxii noqdiyo midkii hadda raadinayaba rafiiqoodaa tahoo dariiqa ada u rusheeya dadkana adiga u rabeeya markuu doog ka reemiyana adaa reeda u garaaca saaxiib lagu reeye iyo beenay waxa tahay rasmiga danaha danistaha raaligelisa dunida reebida xanuun si weyn u ragaadisay hayinka ay raratiyahay waraabo raqaysta iyo ruuga iyo raamsadaha dunidan rarankiiyo colaadda raafaha loo geliyey balaayadu raadkurayso duniyada ribateed arkayso raqdeedu halkii ay taalee rishwiya laaluush cunka ah dulmiga raamaysta iyo cadaaladdan riiqatee xalkeeduna ribada yahay ninkii weli raadinayee rabow waa yeelkadaa taasina waxa weeyaan maansadii runtii been baa ka rays ee aad kula hadlaysay bulshada abwaan maxamed cismaan maxabe maansada aada ugu magac dartay dilaal baayac mushtari maxay ka hadlaysaa
haashinow maasadani waxay ka hadlaysaa wakhtigan maanta la joogo markii ay dowladnimadii awoodda lahayd burburtay dalkii waxaa dowladu noqday nin baayac mushtariga waad aragtayoo maanta waxa weeye nimankaasi dibadda iyagaa wax u doona oo dibadaha ka keena ilamaa muxuu ahaa dekadda gaadiidka lagaga soo guraya iyagaa iskale gobollada iyagaa keena degmooyinka iyagaa geeya ilaa waxay gaadheen inay muxuu ahaa miismiiskii tafaariikhdii marka halkaa waxaa ka baxay dadkii danyarta ahaa ee soo kori lahaa inay cunaqabateeyeen xataa waxaa la ii sheegay meelaha qaarkood inay gaadheen meelihii baabuurta lagu maydhayay intoy dhaafeen halkii dadtuushkii dadku ku maydhanaya inay iyagu fureen dhibta kale taagan waxa weeyaan tayada badeecadaha ay keenayaan oo aan maanta dowlada waa maaratay yani ka kantaroola waxaani inuu yahay wax saxa iyo inuu yahay wax muxuu ahaa wakhtigiisii dhacay aanan cidina ka kantaroolin waxaad aragtaa maanta farmasiyada iyo dhulka dadka lagu dabiibo meelaha dhakhaatiirta ay joogaan dadka lagu dabiibo iyo meelaha meheradaha kale lagu iibiyaa inay kuwa farmasiyada iyo dhakhaatiirtu ka badan yihiin dhakhtarkaa tagtana waxaad odhanaysaa maanta magaaladii ma halkani ku dhan tahay arrintaa waxaa keenaya dadkeennii u diiday cuntadii ahayd muxuuaha lookalka ahayd ee farashka ahayd inuu cuno markaa halkaa dawada la keenayo oo aan tayo lahayn iyo raashinka laynoo keenayo oo ah raashin xitaa waayo dhaweyd waynagii maqlaynay in la keenay muxuua nigeria la qabtay maraakiib bariis laga sameeyey caag dee iyagu waa dowladoo way qabteene laakiin innaga waxa weeye yaa muxuu ahaa diidaya inaan maraakiib badan oo bariis lagu sheega bariis muxuu ahaa caagii inaan innagu cunnay xid maaragtay arrintaa diidaysaa horta ma jirto markaasaan maansadan tiriyey dilaal baa mushtari waxay leedahay adduunyadan dawliska ah dulmiga laga raali yahay habaarku ducaysi iyo dowdaaf baa la aaminayey dadkani miyuu waala yahay waxay dulucdaydu tahay ujeeddadu daarran tahay beentii baa darartayoo iyadoo socod diin lahayd diyaarad la saarayoo adaa dooraa la yidhi markaasay duushayoo daruuraha gaadhayoo runtii oo dabar ku xidhan intay daymootay bay weliba digashana ku tidhi daleedaa aad fadhido anaa deganaan jiraye madamax baa kaaga jira doodii bay sii wadoo dabuub kale waxay ku tidhi daryeelkaa waxaan ku helay qabiilku danaysigiiyo xumaanku dilaalashada dadkuna wuu raacsan yahay runtii oo daad la tegey weliba digashana qabtaa debnihii bay xidhatayoo dabuub hadal sooma celin dunidu way heeran tahay dugaagbaa adhi la raacshay danaystaa loo wanqalay habaar baa ducal mooday dayilqaaf maahe murtidu durus weeyaan ku socota bulshada laga dhiqay dabqaadka haddaan damqashada warkayga dambana uga roga daboolka duruufaha maanta jira dadkayga inaan u sheego dam baa ku jirtaan sidhi daleed iyo meel cidlo ah dembiga kama oogayee dareen baan bixinayaa digniinu ku dheehan tahay haddaan doodiya warkayga bulshooy daalacan idhaahdo niman yahow dibireen ogeyn niman yahow dibireen ogeyn dihaalkiiyo baahidiyo dadkoodu dhibta ay qabaan dilaal baa yacad mushtari durtiinna haddaan tilmaamo wixii dalka soo galoo dhan bacdaa meel walbaa daadsaniyo ilamaa daadsadaha debadda idinkaa ka keena gaadiidkaa soo daabuliyo kuwaa dekadaha ka gura kolay tahay gaadhi dameerkana dhammaan idinkaa dambaaba ilamaa degmi iyo tuulo daabiyadaha idinkaa u geeya dadkana idinkaa ka iibsha danyartii soo kici lahaydna dabar baad ku xidheenoo idinkaa garbaduubayoo bulshadiina waa dubateen badeecadahaad soo dejisaanna tayadoodii waa laga dayrshayoo dambasbaad ku sheegtaan dawo lagu bogsoodiyo dahab shiilan inuu yahay daqiiq iyo raashin dhacay intaad soo daabushaan ayaad ka gaddaan dadkiinna sixirkana waa dallacdaan dulin iyo qaniin iyo ayax dabakanaax iyo diir baad noqoteen bulshada dhiigooda ku doogsato wanaagu ka dayran yahay xilliyadii dadqaladkiiyo abaartii dabadheerna waad ka sii darantihiin dooxataad noqoteen iyo waxaan doorin lahay ee intaan dayaxiinu dhicin dadkuna wadabaron durtiinna daa'imka ka xishooda oo damiirkiinna waaniyo dib intaad u shirtaan ood wixii hore daadisaan dilaal baayacad mushtari bulshada dow kale u fura dilaal baayacad mushtari bulshada dow kale u fura taasina waa maansadii dilaal baayac mushtari ee ka hadlaysay ganacsiga ka socda waddanka gudihiisa hadday noqoto dhinaca raashimada hadday noqoto dhinaca daawooyinka oo tayadoodii aad looga dayrinayo aanad arkayso sida adiguba aad tilmaantay dad badan oo cusbitaalada iyo farmasiyada kuyuu ugu jira dawadii ka daldalanaya dabadeedna wax caafimaada iyo wax kaleo ay ku arkayaan aana jirin iyo dadka oo raashinkii wadanka gudihiisa ka soo baxayey aan iyagu danaynayn lagu kari waayey laakiinse danaynaya raashimada dibadda laga keenayo ee meel ay ka baxeen iyo si loo sameeyey aan la garanayn sidoo kale abwaan maxamed cismaan maxabe maxamed dheere oo barnaamijkeenan hibada iyo hal abuurka inoogu marti ah maanta waxaa ka mid ah suugaantiisa uu tiriyey qaar uu kaga hadlayo xaaladaha ka jira dunida gaar ahaan wadamada bariga dhexe iyo dagaalada ka jira waxaa la yidhahdaa horta maasada magaceyga dunia akhrisaban dunia akhrisaban waxay ka hadlaysaa adduunyada maanta waxa ka socda waxay si gaara u tilmaamaysaa bariga dhexe yuhuud iyo dhibaatada ay ku hayso burburka iyo baaba ay ku hayso maanta falastiin markaa maansada waa maanso dheer laakiin waxaan soo inta halkan maaratay arimahan qusaysaan jeclahay inaan soo qaado adduunyadan dilaalka iyo afmishaarka loo diray adduunyadan dilaaga iyo doqonka loo adeegsaday adduunyadani doorkii danaystuhu ka sara maray adduunyadani dacartiyo malabka laysku daray runtii beentu duudsiday dulmanaha warkiisaba cidanaysa waayiyo dacartiga la aaminay islaamnimadan durugtiya dowdhaafka lagu kacay culimmadan digriga iyo duudsiga istaba wada dabnahani xalaashii loo diiday ee nacay ka dartee maxay noqon maalinuu dagaal jiro duulaan colaadeed farasiyahu ninkaa degay dushaadu ka faashaday ninkii dahabo guursaday isagoo la dadabgelin dib u laabtay wuxuu yidhi dardartii jacaylkiiyo dareenka igii fiicnaa wax daboolay baa yimid aqal aan dab lagu shidin digadana aan laga harin dulinkuna ku badan yahay ninka darin ku jiibsaday isagaba dan baa tidhi waa dacati sheekadu dibu soco hore u soco dabar iyo hoggaan ma leh durbaa baabac loo rogay doodyaqaankii eextali xaqle loo dardaarwari daannadan xanuun kale waxa sii durkinayaa waa doorismoodahan maydka yaalla debadaha ku danaysanayoo dalandoolka maatidu isaga wowdux iyo subag tiradaba kumuu darin dadka uu xukumaya dooyeysay madaxnimo rabbigay dulbadanaa sawkaa dambaabaha u dibdhiga ayaameen ku degdegan ciqaab daran durbaynu ku soo rogo sawkaa daalin iyo tuug weli daajinaayee la sugaaya door kale iyo daarta aakhiro afartaa dareen guud iyo maanse dararteed dood kalena waxay tahay adduunyadan dadkeedii dayaxa u hayaamee hoteel lagu dalxiisiyo ka samaystay daaraha duurjoogta ayadiiyo anadigadii xoolaha ayaa weli dugsanaya waayadan dugaagii duunyadii cuni jiray waan daayey buu yidhi anne dayran baan idhi hadday daacad kaa tahay waase duurxul erayguye duuma waa halkeedii waana looga sii daray ceelku dawlis weeyaan oo manaha daallani waadaantuu darsani laha hortiibay daloosheen isna arag dilaacii hinqayo ku soo durug dhaxdintii isdiidsii hadba baa la daymo ciilkii dabna haruug awrkii doobta weynaa haraadkii dib ula noqoy horweyntii dunuunuce kuraydii dannaaniye aarabkii dirgani waa tani seeta weeye dhammaantood isdabagale danyarta iyo maadsida kuwan dooxay ba'ana umma dabargo'eeduun durbaanka u garaacdana dacatigeedu badanaa wakhtigiiyo duruufahan daalaadhacayo xilliyadan isdaba maray dib haddaan u milicsado muslinkii dareen ma leh laga waa damiir kaca waxa loogu dawgalay madaxday dirteen baa dabadhilif cadaawaha danahooda fulsiyo dir gumaysi noqoto dabar baa ku xidhan adag daadna uu soo galay waxay diidayaan ma leh waxay doonayaan mooyi waayadan dar baa xidhan dar munaafaq baa xidhan diga hooska nool iyo dab hulaaqayaa jira dogob aasan baa badan dhiig daadanayo ana cidi darayniyo damac waaliyaa jira duni weeracad xidhato dawan loo garaaciyo gar la diiday baa taal cirku weli daruur ma leh hilaa ciina muudday dayaxay ilaysmale xidigana warkoodaa dambasamaha muuqdiyo agaalyuhu doorkan way kala dabqaateen daalalaydu waa dhaxan iyo cirir dumaaleed dabaylaha dhacaya daadxoorta kiciyo duullaamo culus iyo dur aloosan baa taal sahankii la diray shalay waru keena daayo isagaaba diiq galay dihaalka baahidu dayriya xagaa ma leh runtii la isku darcaaree garashaa dambiila damaniya warmoogaha aragtida ka diimoon antardaaran siiye dib waxay ka noqotaba xalay dirirkii cawleed saxal baa ku duubnaa saadaashu doorkani meel bay dari ka leedahay fircoon dunidan kama maran fircoon dunidan kama madhan daaqadii sharkaa furan dibindaabya badaniyo isla weynidiulqaba ayaa diiradda u sida waa duni colaadeed dabinaa la xidhayaa ruux itaaliyar lagu dubo dabinaa la xidhayaa ruux itaaliyar lagu dubo deganaashihii iyo dulhaan adduunyadu inay nabad ku wada daaqdo waxa loogu dawgalay yuhuud iyo dirkeedoo daandaansi kibirkiiyo dalacsiga islaamkaa daanadan abuuroo dulmaniya nin daalina ayay duri dhex taallaa carab dalable iyo beeninta laygu duurxulayo ee doorismooduhu caawinaya dabatana dulliga u abaabulan iyo maatidooxyada argagixisadaa dunida dawo looma heli karo nin la dilay ninkii dilay inta uugu deganayo eedadqalatadu doobinaysa waayadan waleynaba dugsoon badani dunidan waa ka xaaraam inta damacu mudan yahay ama ay cadaaladii duudsiga ku maqan tahay nabadi way deldelan tahay falastiin dalkeedii inta ay ka tahay dayro ee ay duqayd iyo dumarka iyo caruuruhu darxumada ku nool yihiin nabad lagu dalxiisaayo dayaxay ku maqan tahay intay carabi duubkii doqonnimo xidhan tahay muslimkuna daciif yahay ee darabiyadoodii maydkooda dacwadu ku diboorinaysay iska daawanayaan inta dumarka uur kale kaaruhu dul marayee shicbaan dembi lahayn madfac iyo diyaaradu kolba lagu duqaynaayo ee maydku dibadiiyo wadhan yahay dariiqyada ninka nabad u dudaya isagiiyo dantiise bisadooli aragtahay bisadooli aragtahay waxaad daarran tahay sheeg miyaa laga damqanayaa duni akhirsabaney dareenkaaga garashada damac baa hogaansho doobigan aad sidatana dacar iyo qadhaar iyo damac baa ka dulmi baa ka buuxo duni aakhirsabaney daadashaad u halis tahay duni aakhirsabaney dariiqaad maraysaay dalcad weeye adago doonidanaad wadatana dacaladay ka furato daakhilkeeda hoosena daldaloollo badan iyo dhul dilaacay baa jira duldullaamistaadani daalaadhac weeyo duni aakhirsabaney degid baad u halis tahay duni akhirsabaney ibliis baad u dirantahay dabka kugu ridaayo diinlaawayaaliyo dilaal iyo malaal bay duntu kugu xidhantoo duni aakhirsabaney dirawalkaagu waa balo balaa dirawalkaagaa
intaas waxaynu kusoo gunaanadaynaa barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka barnaamijkan oo aan idinka soo diyaariyey magaalada boorame ee gobolka awdal waxaa inoogu marti ahaa abwaan maxamed cismaan maxabe abwaan maxamed dheere oo ka mid ah hal abuurada suugaanta soomaaliyeed tan iyo intaynu ku kulmi doonno barnaamij la mid a barnaamijkeennan waa anigoo barnaamijkan idiin soo diyaariyey ahna haashim sheekh cumar good oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgeliyo
mahadsanid haashim dhegaystayaal waxaad dhegaysateen barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo inala socodsiinaya haashim sheekh cumar good goordho waxaad maqli doontaan hees aan idinkugu talagalnay balse aan idiin dulmaro qodobadii wararka caalamka ee dhinaca sboortiga ingiriiska kulanka ugu xiisaha badnaa xalay wuxuu dhex maray manchester united iyo newcastle manchester laba gool ayaa lagaga hormaray hase yeeshee dib ayay kasoo laabatay waxaana ay ku badisay saddex gool iyo laba gool guushaasi ayaa waxa ay ka khafiifisay culayska saarnaa tababaraha kooxdaasi hoose marino oo laisla dhex marayay haddii laga badin lahaa in laga ceerin lahaa shaqada ciyaarihii kale ee ingiriiska ee dhacay tottenham waxay ku badisay hal gool iyo eber oo ay kaga badisay cardiff leisterna waxaa ka badisay everton oo dirtay laba gool iyo gool kulamo xiise leh oo ka tirsan premier leaga ayaa galabta iyo caawa dhici doona arsenal waxa ay la dheelaysaa fulham goordhow southampton waxa ay martigelin doontaa chelsea ciyaarta ugu xiisaha badanna waxay dhex mari doontaa kooxaha manchester city iyo liverpool caawo fiidkii xilliga geeska africa talyaaniga kulamo xiise leh ayaa dhacay kooxda yuventus ayaa wadabadisay sideedii kulan ee ay ciyaartay xilli ciyaareedkan horyaalka seria aada waxaana ay laba gool iyo eber uga badisay kooxda udines mid ka mid ah goolasha waxaa dhaliyay cristiano ronaldo romana laba gool iyo eber ayaa dirtay impoli kulamada galabta dhici doona iyo caawa tan ugu horeysa waxay dhex mari doontaa genoa iyo parma halka milan ay martigelin doonto kievo napoli waxay la dheli doontaa sasuolo interna waxay caawa booqan doontaa sbal ugu dambeyntiina dhinaca spain kooxda real madrid ayaa laga badiyey mar kale waxaana xalay hal gool iyo eber kaga badisay kooxda kubadda cagta ee deportivo alaves waa markii afraad oo real madrid ay aysan badin afarta kulan oo ay ciyaartay saddex jeer ayaa laga badiyey barcelona caawa ayay la dheeli doontaa kooxda valencia intaana dhegeystayaal waxaa nogaga dhan ciyaarihii haatanna kaalimihii heesaha iyo fanaanada aamina afrig
afrig waxa uu gebagabow yahay idaacaddayda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo anigoo ah jacfar kuukay nuur bukhaari iyo sandheere waxaan idinku dhaafaynaa dhammaanteen tan iyo intaannu idaacadda galabta ku kulmi doonno nabadgelyo